wasiirka wasaaradda waxbarashada iidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir wasiir armaax ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanaadka shahadiga ee fasalka labaiyo tobanaad ee sana dugsiyeedka sare ee dowlad goboleedka jubbaland munaasabadda daafurka ayaa waxay ka dhacday iskuulka ee ganani waxa uuna ka mid ahaa iskuullada ardayda loo aasteeyey in ay ku galaan imtixaanaadka qaranka wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir waseer armaax ayaa sheegay in imtixaanaadkan uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka waxbarasho ee ardayda isagoona xusay in wasaaraddu ay qaaday tillaabooyin lagu xaqiijinayo hufnaanta iyo daafurnaanta imtixaanka afariyo tobankii bishii lixaad waxaanu halkan maanta furaynaa insha allah imtixaankii fasalka labayo tobnaad laba kun labaatan iyo afar labaatan iyo shan guud ahaan soomaaliya oo dhan maanta waa la qaadaya imtixaamkan haddii la yidhaahdo hambalyaan lehay ardada reer jubbaland runtii xarumo badan oo ilaa dhowr iyo tobana ayuu ka dhacayaa imtixaamkani maanta stateka ah ardo badan oo dhowr laba kun iyo ziyaadaha ka qayb gelaysa waxaan idin rajeynaya insha allah inaad guulaysan doontaan biidnillahi kariim oo dadaalkiinii faraha badnaa eed soo wadeen aad ku guulaysan doontaan jubbaland saddex sane ugu dambeysayba iyadoo hogaaminaysa imtixaanaadka qaranka saa ogtihiin sanadkana waxaan rajaynayaa insha allah meeshiinii inaad iyo meel ka fiicanba inaad geysaan bidin alkariim hambalyaan lehe mar labaad idinku iyo waalidkiini iyo macallimiintiinii waxaan kaloo mahad celinayaa qeybta imtixaanaadka wasaaradda iyo howladeennada wasaaradda iyo cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay imtixaamkan iyo khiyaarta nooga timid muqdisho iyo runtii guud ahaan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo runtii imtixaamkan meelo fara badan oo ay hore istegi jirin geysay bifadliga ilaahi subxaana watacaala annagoo kaashanayna atmis iyo diyauradeeda waxaan kaloo mahad celinayaa runtii maanta nala jooga guddoomiyihii degmada maayarkii magaalada kismaayo wasna kulle kelimadiisaan siin doonaa aad mahadsantihiin hambalyaan leeyahay mar saddexaad insha allah madinaha kariim soo dhawaada